waxbarashadu waa furaha horumarka bulsho kasta waxayna door weyn ka qaadataa sidii haweenka soomaaliyeed ay uga mid noqon lahaayeen horumarka iyo go-aan qaadashada iyadoo arrintaasi laga duulaya ayaa wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka iyo arrimaha qoys qoyska dowlad goboleedka jubbaland ugu baaqday haweenka ku nool deegaanada jubbaland inay xoogga saaraan waxbarashada si ay door muuqda uga qaataan horumarinta waxbarashada haweenka sababtoo ah gabar aanan waxba baranin xafiisna kama shaqayn karto imtixaanna ma geli karto shaqana ma qaban karto awalan waxaa ah inay gabar walba maanta ay dhegaysan doonta inay waxbarasho aado waxbarashada yaraan ma leh weynana ma laha inay waxbarashada aad tagtid haddaad dugsi sare dhammaysa ha ku ekaanin dugsi sare jaamacad aad dugsi dhexe haddaad dhammaysay dugsi dhexe ha ku ekaanina dugsi sare aad haddaad hooyo tahay oo adiga oo iskuulkaagii wata ama jaamacadda ku jirta aada hooyo noqotay ha ka caajisid owlaad baa dhalay guri baa maamul iga rabo waxaa laga rabaa inaan reer maamulo saas darteed waxbarashadii ma wadi karaa ha dhihin ha ka harin waxbarashada gabaray wax soo baro shahaado la imow shahaado markaa la imaado dowladaadii waxay ku tiri waa ku tixigelinaynaa adaa muhiim noo ahaa lagu yiri marka waxaa la ogaaday shilimaadka ay soo qaadato gabadha iyo shilimaadka wiilka uu soo qaato qoyska inuu muhiim u yahay shilimaadka uu wiilka gabadha soo qaado